wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan ayaa waxay tababar u furtay qaar ka mid a agaasimo waaxiidyada wasaaradaha somalilan agaasimo waaxiidyadii kasoo qaybgalay tababarka ayaa waxaa lagu bari doonaa intuu socdo dagalka guud ee somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan axmed carab muuse iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan maliki cabdi xasan oo dahfuray tababarka ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarka iyagoo kasoo qaybgalayaasha kula daarmay in ay si fiican uga faa'iidaystaan intuu socdo tababarka muhiimadda uu training-kani leeyahay degalkan guud ee dowladda oo aad tihiin dadkii u fara dhuudhuubnaa ee gacanta ku hayay keliya wuxuunbay daaran tahay maadaama wasaaradda teknolojiyadda isgaarhsiinta iyo teknolojiyaddu ay u xil saaran tahay dowladda teknolojiyadda inay ka war hayso oo waxa weeyaan ay dadka fiilka ku jira waxa weeyaan i t-gana ay aqoontooda kor u qaado maadaama aynu dowladda uga mas-uul nahay oo idinkuna dee wasaaradihii kale uga sii mas-uul tihiin inaynu kor u qaadno waxaan idinkula dardaarmayaa oon idinku adkaynayaa labadaa casho ee uu noo so afar casho uu noo soconaya guud ahaan laakiin laba session baanu ka dhigno waxaanu nidhi si aan inay trainingkani uu mid waxtara u noqdo session saddex iyo toban wasaaradood iyo afar iyo toban wasaaradood oo iyaguna waxa weeyaan labada maalmood dambe qaadanaya wasaaradda iyadoo idinoo bixinaysaa trainingkan saasay sidii labaatankii wasaaradood ku dhan yihiin markaa wuxun baan idinkula dardaarmayaa inaad ka faa'iidaysataan wuxun baan idinkula dardaarmayaa inaad wakhtiga dhowrtaan waxaan idinkula dardaarmayaa inaad dowladda maadaama aynu u qaabilsan nahay boriga inaynu noqonno dad active oo soo jeeda waynu dareensannahay technolojiyadu maalinba maalinta kasii dambaysa waxa weeyaan way aad bay u kordhaysaa si very fasta bay u soconaysaa inaynu dadkaa noqonno iyaguna very fastka u soconaya ee ka warhaynaya ee websytedooda iyo waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed bayjajkoodaba security-goodana controli kara runtii tababarkani wuxuu daaran yahay sida ay agaasimaha guud iyo agaasimaha i t gu waaxda i t gu ay sheegeen in agaasima xiidada qaybta i t-ga iyo xubnaha kale ee technicalka ee wasaarad kasta ay leedahay degalka guud ee qaranku leeyahay wasaaradda isgaarsiintu gacanta ku hayso in training lagu siiyo muddo afar casho ah oo laba qaybood loo qaybinayo horumarka qaran gaadho ama umadi gaadho maanta waxaa lagu qiimeeyaa inta aqoone i t u leedahay inaguna haddaynu nahay somalilan dowladdan cusub ee wadajir iyo waxqabad waxaa ka go-an in kor loo qaado aqoonta i t-ga iyo innovationka iyo hal abuurka iyo aragtiyaha cusub ee wasaaraddanna waxaan isku dayaynaa inaanu wakhti badan gelinno hay-adaha dowladda oo qaran qaybta i t-ga oo mas-uul uga ah dowladda inaanu wakhti badan gelinno aqoontooda wakhti badan gelinno tababara siinno